bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo daawadaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo xiliyadan oo kale aad kala socotaan warbaahinta qaranka barnaamijka kulanka toddobaadka waxaynu ku soo qaadanaa howlaha markaa taagan ayadoo aynu ku martiqaadno hadba mas-uulka oo madaxda ay qoseeyaan waxaa barnaamijka toddobaadkan marti noogu ah hadduu allaheed mar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar waxaana barnaamijkaaynu ku eegi doonaa howlaha ay xukuumadda federaalka soomaaliya muhiimadda siin doonto mudane ra-isul wasaare ku-xigeen marka hore kusoo dhawo barnaamijka kulanka toddobaadka iyo stuudiya s n t v waxaad badadka soomaaliyeed ku daawanaya ama ku dhegeysanaya faahinka siisaa maxaa muhiimad u leh xukuumadda federaalka ee soomaaliya bismi illaahi raxmaan raxiim weliga jayder marka hore waa ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa kaloon salaamayaa dadweynaha iyo shacbiga soomaaliyeed ee ina dhegeysanaya run ahaantii waa uga mahad celinayaa telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo radio muqdisho fursadan qaaliga ah ee ay siiseen oo ay ujeedadeedu tahay inaan maanta kala qeyb qaato barnaamijka kulanka toddobaadka ee telefishinka qaranka iyo radio muqdisho aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin fursadda qaaliga ah waxaan rabaa waxoogaa inaan ka idhaahdo waxqabadka xukuumadda federaalka soomaaliyeed oo ku saabsan barnaamijka dowladda sida aynu wada ognahay sideedii februaayo ayaa xildhibaanada golaha shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanada aqalka sareba ay cod aqlabiyada ugu codeeyeen madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo madaxweynuhuna muddo shan iyo toban cisho gudaheed ah doorashadaa kadib oo shacbiga soomaaliyeed ay ku cabireen taageerada ay u hayaan madaxweynaha iyo barnaamijkiisa ay soo banaanbax weyn oo ballaadhan dalka oo dhan isugu soo baxeen ku cabireen madaxweynuhu muddo shan iyo toban cisho gudahooda ayuu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ku magacaabay ra-iisul wasaaruhuna koob iyo labaatan cisho gudahood ayuu xukuumad loo dhan yahay uu soo dhisay oo markaan leeya loo dhan yahay wadamatasho dhammaan dhinacyada kala duwan ee bulshada soomaaliyeed hadday tahay haweenka wasiiradii haween ahaa ee ugu badnaa ayaa ku jira hadday tahay dhallinyarada oo iyaguna wasaarado culus ka ah wasiiro ka ah ujeeddaduna ay tahay in dhallinyarada soomaaliyeed oo shaqo abuur ay ku tala gashan tahay dowladdu inaad u samayso la tuso in aanu tahriibka iyo niyad jabku ahayn xal ee xalku yahay in ay dalkooda aaminaan ka shaqaystaan fursadaha jira dadaalaan iyaguna xaggooda oo ay gaari karaan wasiirada dhallinyarada ah ee maanta golaha wasiirada ka tirsan heerka ay gaareen xukuumadda waxaa la ansixiyey kowdii april muddo koob iyo labaatan cisho ah ayay jirtaa iyadoo ka duuleysa mabaadi'dii siyaasaddii yoolkii aragtida fog ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xukuumaddu waxay soo saartay barnaamij golaha wasiirada ee uu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre dhisay ay ku salaysan tahay mabaadida madaxweyne farmaajo lagu doortay xukuumadda iyo golihii wasiirada iyo barnaamijkiiba golaha shacabka soomaaliyeed cod aqlabiyeed ah ayuu ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda qudheedaba haddaba maxay tahay yoolalka laga duulayo ee xukuumadda ay muhiimadda siinaysaa toban dhidib ayay ku aasaasan tahay barnaamijka dowladdu tobankaa dhidib ee waaweyn waxaa ka mid ah gurmadka abaaraha sugidda amniga cadaaladda kobcinta dhaqaalaha la dagaalanka musuq maasuqa doorashada hal qof iyo hal cod ee sanadka laba kun labaatan iyo kow horaantiisa ku talagalku yahay inay qabsoonto dowlad wadaagga adeega bulshada oo tiirka ama dhidibka sideedaada dib u heshiisiinta iyo xidhiirka caalamiga ah haddaba su-aashu waxay tahay waaya tobankaa waa tiirka xukuumadda ama wax ay muhiimadda siin doonto waxaynu isugu soo ururi doonaa marka si loo eego saddex ama afar qodob oo kale ah gurmadka abaaraha hadda kaalin mugle ah ama hortaagan ah amniga iyo la dagaalanka musuq maasuq oo dowlad wanaag uu soo raaci karo haddaan kala qaadna marka muddada koob iyo labaatanka cisho ah ee aad joogtaan maxaa tallaabo loo qaaday tusaale ahaan gurmadka abaarahoo kale markay tahay waad mahadsan tahay wariye jeder run ahaantii gurmadka abaaruhu waad og tahay oo dalkeenna waxaa ku dhuftay abaaro ba-an oo soo noqnoqday oo ilaa sanadkii laba kun iyo koob iyo toban sanad walba heerkii ay ahaayeen kasii daray marka in loo gurmado shacbiga soomaaliyeed ee tabaaraysan ee abaaraha kala duwan ku dhufteen waa muhiimada koowaad iyo ahmiyada koowaad ee ay xukuumaddu ka duulayso dowladdu ka duulayso wax walbana waxay jawaabtu tahay in xagga abaaraha shirarka golaha wasiirada ayaanu leenahay ra-isul wasaaruhu ku celceliyo xubnaha golaha wasiirada aniga kulliga aan ku celcelino tacab kasta oo la hayo waa in la isugu geeyaa abaaraha iyo sidii dadka loogu gurman lahaa si taasi u hirgasho laba dhinac oo waaweyn ayaanu ka eegnay waa marka koowaade qayladhaan ballaaran oo loo jeediyo shacbiga soomaaliyeed ganacsatada shakhsiyaadka muwaadiniinta ayaa ay dowladdu baaq u dirtay waa marka labaade waxaanu xoojinay dhiirina gelinay guddida qaran ee abaaraha oo lix iyo labaatan xubnood ka kooban dalkao dhan ka kooban maamul goboleedadu xubno ku leeyihiin culimada soomaaliyeed ee caankaa sida sheekh nuur baaruud gurxan iyo sheekh bashiir axmed salaad iyo ka mid yihiin aqoon-yahan ka mid yihiin dhalinyaro dhakhaatiiroo hablayenamaba ka mid yihiin bulshada rayidka ay ku jirto guddidaa abaaraha ee lix iyo labaatanku shaqo weyn ayay qabteen waxaan jeclahay inaan halkan uga hambaliyeeyo hawsha adag ee ay hayaan ee ay heeganka u yihiin ee sida voluntaryga ay uga shaqaynayaan dalka way u gurmadeen wixii taagtu tahaybana soo gaadhay si cadaalad ah oo yani lamaha qabtiri karo dadka laakiin si cadaalad ah bay dawada raashinka cuntada lacagta timid u qaybiyeen oo ay ilaa haddana u qaybinayaan wax qaybta labaad ee ay dawladdu kaga jawaabayso gurmadka abaaraha waxa weeye wasaarad gaar ah oo la dhisay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka oo laba ujeedo laga leeyahay waata koowaade in ay gargaarka ka qayb qaadato oo ay xidhiidhiso guddida abaaraha ee qaran ee jirta iyo beesha caalamka ee wax inaga caawin karta waxaa kale oo aan u mahadnaqayaa oo iyaduna qayb weyn ka qaadatay bulshada caalamka dalal fara badan oon saaxiibanahay oo turkiga imaaraadka carabta ay ka mid yihiin iyo wadamada jordan ka mid tahay oo aada inoogu soo gurmaday kana qayb qaatay gurmadka abaaraha raashin cunto daawo hadday tahay aan usoo noqdo haddaba shaqada wasaaradda ee labada qaybood ah waata koowaade xidhiidhinta mucaawanooyinka ee xagga caalamiga ah sitaa ay u hirgasho oo uhana qaadano waxaanu laba cisho ka hor furnay xarunta xidhiidhinta mucaawanooyinka iyo gargaarka oo aanu magaalada muqdisho ka furnay oo xarun weyn ah beesha caalamku kasoo qayb qaatay bulshada rayidka ee ganacsatada soomaaliyeed culimada guddida gurmadka abaaruhu kasoo qayb qaateen iyo qaybta labaad ee wasaaradda oo ah maareynta masiibooyinka abaarahan soo noqnoqday sugi mayno uun sanad walba oo inay yimaadaan oo haddana ayna baadiyaan oo dalagii xoolihii dadkii biyobiyihii oo aan nadiif ahayn ay adog tahay in shuban biyood iyo daacuun ka dilaacay meelo fara badan oo dalka ah marka abaarahan soo noqnoqday waa in laga yeeshaa ku talagal iyo qorshe wasaaradda ujeedada loo aasaasay qaybtaa ballaaran ee ay leedahay waxa weeye in daraasad ku filan ay ka samayso sideebaa looga hortegi karaa abaarahan soo noqnoqday sideebaa biyo xidheenno loo samayn karaa marka roobku do-o biyuhu waa daad ahaan bay noo dhaafayaan badday gelayaan dhibicdii roobka kama faa'iidaysano sideebaa dalagga beeraha looga faa'iideyn karaa ee waraabka beeraha iyo irrigation systemka sida waxay yidhaahdaan waraabinta oo si wax soo saarka beeruhuna uu u kordho sideebaa calafka xoolaha loo dhigaya haddii ay abaaro dhacaan soo soo noqonaya xoolihii calaf ku filan ay u helaan oo daaqsintii ayna daaqsin la-aan u baabi'in waxyaabahaasoo dhami waa shaqada culus ee u taallo wasaaradda qof karti iyo aqoon leh oo sharaf iyo sumcad iyo magac ku leh ummadda soomaaliyeed ayaa wasiir maryam qaasin ayaa ra-iisul wasaaruhu u magacaabay howl fiican bay qabatay ilaa hadda way soo martay gobollada dalka waxaa kale oo iyaduna wasiirka caafimaadka ayaa baydhabo iyo meelihii shuban shubanku ka dilaacay soo martay marka dowladdu waa dadaaleysaa xagga abaaraha aniga madaxweynaha aan ka bilaabo jamhuuriyadda federaalka ra-iisul wasaaraha aniga iyo golaha wasiiradu dhammaantayo tacabkayaga wakhtigayaga waxaanu gelinay gurmadka abaaraha waxaad kaloo ogtahay madaxweyne goboleedadu markii ay hadda yimaadeen baaqaa baaq la mid ah inay direen iyaguna dhinacooda kaalin weyn ay kaga jiraan sidii ummadda loogu gurman lahaa waay aada waa mahadsantahay haddaad dib nooga soo biirtay dhegeyste ama daawade barnaamijka kulanka toddobaadka waxaa marti inoogu ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar waxaanu ku eegeynaa barnaamijka kulanka toddobaadka oo ra-iisul wasaarku marti ku yahay howlaha xukuumadda ay mudnaanta sii doonto waxaan jeclahay inaan fursad siino dhegeystayaasha iyo daawadayaasha barnaamijka tooska ula socdaa haddaad dalka dibaddiisa joogto nambar gaar ayaa lagu sameeyey daawade dhegeysta haddaad gudaha joogtana nambaradii caadiga ahaa ee dadku naga soo wici jireen aad nagala jaan qaadi kartaan dhegeystaha ama daawadaha ugu horeeya ee qadka ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halo salaamu calaykum waayahay dhegeystaha ku xiga halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورا محمود شمال مقعي الكوري maxamuud xageen ka soo wacaysaa
صدى أفريقيا كان صباح يا ku celi dalada igala soco fadlan telefoonka la soco xagee joogtaa magacaaga
رفعينك واحد ويديلها سيدنا الله ما رنك راهو xagee joogtaa
محمود شمال xagee la soo wacaysaa
صدى أفريقيا صدى أفريقيا South Africa ayo maxamuud soo dhawo South Africa joogtaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxaa weydiin lahay
waxaa weydiilahaa waktiyada la shaqeynayo waxa waa aragtay adduunyaha waxaa la shaqeeya waktigaa la shaqeynaa sidee lagu maareyn karaa shaqaalaha dawladda wakti inay shaqeeyaan ee waktina shaqada ay ka degaan aan la qaban maanta em, shaqo oo waxyaabo badan la qaban oo hal wakti la qabto hal shaqo
maxaa loo jeedaa macnaha waqtiga xagga shaqada eh, saacadaha la shaqeeyo
haa shacbaha la shaqeeyo in oo wakti hal diriga haddii wax waxyaabo fara badan la isku furo ee, wixii waa laga kala tegaa sooma ma la qaban karo
waxaan u fahmay inkastoo su-aashaadu su dhexqasanta inaad ula jeedid saacadaha shaqada iyo in lakala jaangooyo shaqooyinka dadku ay qabanayaan Eh, in Sa- saas waa saas aan ka wadaa waa mahadsan tahay waa waa lagu fahmay waanu kaaga jawaabi doonaa ra-isul wasaare ku-xigeen dhowr fadlan israacin doonaa si hal mar aad ugu jawaabto si waqtigan ama bayqaabino Mhm.
qofka kale ee ku xiga halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu halkaa joogto
Een, waxaan joogaa wadajir een, magacaygu waxaa waa khaalid maxamuud waxaan salaama ugu horeyn een, een, ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya khaalid soo dhow waa lagaa qaaday Eh, Allah ya ra-yi iyo su-aal maxaa ra-isul wasaare ku-xigeen ku weydiinaysaa
Een, haddaa ra'yi ah waa ra-iisul wasaare waxaan weydiinayaa dhalinyaro badan ah magaalada muqdisho ah ku shaqla Een, sida caadiga waxaa waa haddan wuxuu ka dhawaajiyay in dhalinyarada tahriibka iyo waxyaaba noocaasi ah, micnaha iisa u baahnayn oo wadankooda fursado duman ay yeelaan Mhm.
waxaan aragnaa hay-adaha dawladda mar walba shaqaa la qaadaa dhalinyaradana si cadaalada looma soo bandhigo marka laga reebo dadka cusub aniga ma eedeynaya laakiin waxaan aada u eedeynaya dadka hore marka ra-iisul wasaaraha for example imtixaan hore la qaadaa jirtay oo meel dhalinyarada mala soo wicin meel ma lasugu keenin imtixaankaas idaacadaha lagama sheegin waxay u egtaa marka imtixaan oo hoos lasugu sheegay marka ra-iisul wasaaraha maxaa ugu qorsheeyay khaalid waxaan u fahmay inaad eh, muhiimadaada tahay dhalinyarada shaqa la-aanta haysaa in fursadaha shaqooyinka jira si cadaalada loo helo ama looga wada faa'iidaysto xukuumadda maxaa qorsho uga degsan sax taas taas oo macna.
uu kaaga jawaabi doonaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka qof kaleo saddexaad ayaan raacinayaa halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ayaa halkaa joogto
والله وحالي هذا احنا تاجر وحنجوغا نوروي axmed taajir norway aa joogtaa soo dhow axmed eh, kusoo dhow barnaamij kulanka duwaadka ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxaad weydiinaysaa
هورتا رئيس وزارة حقينك والسلام يا لملاحظة ضمان طبعا وحاواي
axmed taajir labada hala socan fadlan telefoonka nagala soco Axmed taajir qadka ayaa ka go-ay razor xen fadlan dadka qadka soo gelayay telefoonada ha nagala socdaan rolooyinkiisa ku mashquul razor xen soo dhawow maxamed taajir inkastoo nasiibka uu saamixin uu su-aal ku weydiiyey haddana maxamed oo south africa jooga waa maxamuud oo south africa naga soo wacay iyo khaalid oo isagana wadajir oo muqdisho ah naga soo wacay waxay ku weydiiyeen laba su-aalo maxamuud south africa wuxuu ku weydiiyey saacadaha shaqada iyo shaqooyinka loo baahan yahay in la qabto ee tirada badan in la tira jaangooyo xukuumadda maxaa uga digsan
Eh, بسم الله الرحمن الرحيم محمود waa mahadsan yahay Eh, waxaan ku bilaabay xukuumaddu eh, inay hadda jirto muddo koob iyo labaatan cisho ah si shaqada iyo howlaha ballaaran ee barnaamijka dowladda ee inoo yaala loo derdergeliyo eh, ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo saaray eh, wareegto eh, iyadoo la dhowrayo xuquuqda shaqaalaha oo sidaad ogtahay dowladdu intii imika ay jirtay labadii bilood ayay mushahar shaqaalaha bixisay iyadoo markaa xuquuqda shaqaalahana la dhowrayo laga shaqaynayo oo la- la wanaajin doono goobaha shaqada eh, intii tamarteenna ah haddana ay agab ku filan meelaha qaar eh, intii tabarah jirto tabaruc baa la samaynaya waa la dadaalayaa saacadaha shaqada eh, iyo in shaqada jirta wasaarad kasta iyo hay-ad kastaana ay xil iska saarto shaqaaluhu xil iska saaraan Eh, waa wax loo baahan yahay shaqo keliya lagu mashquuli maayo lix iyo labaatan wasaaradood iyo hay-ado madax bannaan oo oo kale ayaa dalka ka jira marka wasaarad kasta shaqada u taal in ay qabato waana la iskula xisaabtamaya barnaamijka isla xisaabtanka ayaa eh, golaha wasiirada ka jira oo wasaarad waliba ay wakti la siinayo ay warbixin waxay qabatay iyo barnaamijkii ku talagalka ahaa waayo qorshe sagaashan cisho aanu u bixinaybaa hadda wasiiradu soo gudbiyeen oo lala eegayo la qiimeynayo dabeedna sagaalka kaa cisho marka ay dhammaadaan maxaa ka qabsoomay maxaa si qabya ah Ee, la eegayo bish- bil bisha maxaad ka qabatay markaa saddex goor baa la qiimeynayaa ee, si loo derdergeliyo waxqabadka shaqo oo markaa shaqo baylahaysaa run ahaantii ma jirto Ee, ee, ku talagalka qorshaha ayaa ay xukuumadda ku shaqeynaysaa haddii ilaha yidhaahdo qaalid maxamuud oo muqdisho naga soo wacay wadajir waxa uu ku weydiiyey baaqa waxaa jira ahaa in dhalinyarada dalka aysan ka taariibin haddana wuxuu yidhi hore waxaa u jirtay in fursado soo baxaan dhalinyaraduna aysan ka wada faa'iidaysan xukuumaddan maxaa qorsho uga degsan dhalinyarada shaqo la-aanta muqdisho ku haysa iyo fursadaha buxa in si cad- ee soo baxaya in si cadaalada looga faa'iidaysto Ee, dhidibada xukuumaddani ku dhisan tahay ee, siyaasadda madaxweynaha waxa weeye sinaan iyo cadaalad waxaanu ku dadaalaynaa in fursadaha shaqee soo baxa si sinaan iyo cadaalad ah ee, loogu tartamo ee, ay furnaato daah furnaato Ee, shalay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada warbixin dheer ayuu ka jeediyay golaha wasiirada oo uu kaga hadlay ee, shaqaalaha jira ee dowladda rayidka ah ilaa hadda ee, iyo duruufaha kale ee jira iyo sidii loo derdergelin lahaa wuxuu ka shaqaynayaa isaga iyo hay-adda shaqaalaha dowladdu in xeerkii dib ugu noqdaan ay tirakoob fiican sameeyaan ee, nidaam daah furnaana oo dhiiri geliyaan oo dardar geliyaan marka waxyaabaha aanu ballan qaadayno ilaahay idamkiisa ee, fulinna doono kuna dhaqmi doono Waaya.
in shaqada loo sinaado waayo aada waa mahadsan tahay mudane wasaare kuxigeen dib ayaan dadka ugu laabanaya qofka khadka ku jira halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله عن ما anaga halkaa joogto
هلو magacaaga iyo halkaa joogto waa ku maqlaynaa آه السلام عليكم آه صالح علي دامي عيقا قلنا جوا صاحبه holnaa joogtaa soo dhow ee, maxaa ra-iisul wasaare ku-xigeen ka weydiin lahayd
أرني هو آه رئيس الوزراء وقت آلة أسلامة ملاحظة آلة أسلامة سؤال ما قبل لكن وحاقبة وحا اسويدينا يا صاحبه هنا الشيء عربة دي مقابل.
Ee, soo soo koob soo gudbi fadlan اوكي وحا اسويدينا وحي تهي شخص والبو صوماليو محي تهي سببت أبار نو هيسا محي تهي سببت بيا لعان نو هيسا بدر لعان نو هيسا قرني عن نعاكو جرمو شخصيا نفسد على كلية ويدي غورمي اوكي وادع على تاس غورمي ادوك نفس اهان تهي الادون كان كتغي وادع على واتغي غورمي صومالي توسي ادو اوك إنه صومالي توسن تاني اي كتغي intaasaa isweydiiyaa saaxiibow shaksigaa madaxda ah bishii lacag qaadanaayo wuxuu cun iyo wuxuu cabi haysto ballaminaayo bini-aadanka dhaaxaysaana samay doonaa waa wax qurxan waa wax aanan weligan helin maanta aan helowna waa beelo laakiin nin walba oo soomaali ahow aday ku qusaysaa madax ma ku qusayso waxa abaartaysan adi waaye waxa ka bixi kara ee iska bixi karan adi waaye waaya saalax waa mahadsan tahay Ee, dabcan waan kaga mahad celinaynaa dabcan reer xuseen saalax su-aashiisu waxa uu weydiiyey nasadiisa iyo dadka soomaaliyeed ma ahan su-aal si gaara siduu sheegay adi uu ku weydiinaya qofka ku xiga ayaan fursad siinaya halo salaamu calaykum Halo, salaamu calaykum
calaykum salaam magacaaga halkaa joogto
magacayga axmed waaye axmed xagee naga soo wacaysaa wadajir wadajira joogto axmed soo dhawow ra-yi iyo su-aal ra-iisul wasaare ku-xigeenka barnaamijka marti ku ah maxaa weydiin wasaaraha hortooda ugu mahad celinaa waxaan weydiinaa laba su-aal su-aashooda waxaa waaye dowladdu shaqaalaha dowladda ma waxaa kamid ah shaqaalaha caadiga ah mase dadka topka oo headska ah kamid ah sida aan ognahay sida aan ognahay eh, shaqaalaha rayidka ah waxay tagaan xilliga loogu talagala shaqada laakiin dadka madaxda ah wakti alaal waktigeena waan imaadaa ma shaqaalaha caadiga ah Fahmay- waxaan u fahmay walaagtada ah, xukuumadda soo saartay ma shaqaalaha dowladda keliya qabanaysaa mise madaxda laftirkooda way qusaysaa soo ma
talabaad talo u gudub axmed su-aasha labaad waxaa waaye eh, sida ognahay dowladdu waxaa u shaqeeya dad badan dowladdu waxay inta sirtaynaysaa dadka oo dibadaha ka imaada baasaboorada wata mise dadka localka wax ku bartay oo dee qualifiedka ah
Waa- waa waa fahmay waa in fursadaha shaqo m- muhiimadda la siinaayo ma dadka baasbaarada ajnabiga wataa mise dadka gudaha dalka ku bartay waa mahadsantahay hal mar kaaga jawaab doonaa qof kale ayaan raacinaya halo salaamu calaykum
ها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaca yaalkaa joogto
waxaan joogaa waddanka norway magac- ee, magacaygana waxaa la yidhahdaa yuusuf maxamed siyaad
siyaad soo dhowow ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxaad weydiinaysaa
Ee, ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaan weydiinayaa ee, waxaan ahay shaksi ku dhashay magaalada muqdisho waxna ku bartay kuna soo barbaaray dhibradna u leh dhibaatooyinka ka jira waddanka soomaaliya Ee, dhacdooyin badan oo hadda aan laga sheekey karin oo ku aadan faragelin ayaa jirta soomaaliya ee ku aadan xagga eh, ganacsiga iyo iyo faragelinta magaalada muqdisho khaasatan Ee, mar allaala markii aan ka hadlo dhibaatooyinka ka jira abaaraha soomaaliya iyo gubashada ka jira bakaaraha waxaa sabab u ah faragelin tusaale ahaan markaan ka soo qaato abaaraha abaaraha maxaa sababay waxaa sababay ee, dhirta oo la jarayo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaana been aana idiin sheegayne ilaaha iga sarreeye waxaa la dhoofiyaa dhuxul aad u badan taasoo loola jeedo in ay soomaaliya ku dhacdo abaaro oo oo sabab u ah in ay dhacaan
yuusuf maxamed siyaad waxaan kaa codsanayaa inuu dareenka kaa tambadin oo su-aal ahaan aad u abaarto si ra-iisul wasaare ku-xigeenkuna fursad ugu helo inuu kugu jawaabo muwaadin baad tahay dareen baad leedahay dareenkaaga waad cabiri kartaa laakiin dadka kaa dambeeya say fursad u helaan noo su-aalee fadlan yuusuf
waana jecelahay muqdisho
صح
ra-iisul wasaaruhu caawa nasiib ayaan u yeeshay familkaygaa degan waalidkaygaa degan walaalahaygaa degan anaa ku dhashay waxna ku soo barbaaray abaaraha soomaaliya ka jira waxaa sababa waa faragelin faragelintaasoo lagu hayo soomaaliya waxayna ka furteen saddex xarumood oo kale ah muqdisho eh, garowe iyo hargeysa
yuusuf waa mahadsan tahay Eh, dabcan waxaa laba jeer baan kugu celiyey inaad su-aal ka dhigto dareenkaaga eh, qof uu dareen ka muuqda tahay laakiin haddana ma aadan su-aaleen laakiin eh, waxay qayb ka noqon doontaa in ra-iisul wasaare ku-xigeenku uu si kooban u guud maro markuu su-aalaha ka jawaabayo dareenka adiga iyo muwaadiniinta kale ee kula midka ahi ay qabaan oo muwaadinkii kaa horeeyey ee holan joogay ee saalaxa ahaa uu muujiyey si kooban buu ra-iisul wasaare ku-xigeenku uga jawaabi doonaa oo xagga abaarta ah qof saddexaad ayaan raacinaya si aad hal mar ugu jawaabto halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله magacaa yaalkaa joogto
marka ugu horeysa waa salaamaya ra-iisul ku-xigeenka iyo codsaha adiga iyo dhammaan inta dhegeysanaya jumaca wanaagsan aan leeyahay
Wanaagsan.
adigu waa waxaa kala soo xiriiraya magaalada muqdisho maxamed waa muqdisho joogtaa soo dhawo maxamed ra-iisul waxaanka maxaad weydiinaysaa
waa cumar cabdisalaan cumar cabdisalaan waa magacayga cumar cabdisalaan maxaa weydiinaysaa ra-isul waxaanka soo dhawo ra-iisul ku-xigeenka waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal waxaa ku hormarayaa waxaa la soconaa wareegtada barnaamij ministarka oo soo saaray oo ku sheegay in shaqaalaha dowladda iyo hay-adaha madax banaanba shaqada soo galaan laba saac oo laga bixi doono toban saac iyo bar annagoo ka warqabna in shaqaalaha intooda fara badan toddobaatan boqolkiiba ama ka badan xafiisyo qabin dhagax bay ku shaqeeyaan haysanin meelay maanta fadhiistaan howsha qabtaan runtii haysanin taasoo meel ah iyo midda kale oo ah in wasaaradaha iyo meelaha laga shaqeeyo kulligood maanta qorsho cad oo runtii waxyaaba la qabto oo intaas wasaarad u diiwaangashan qaba karaan meesha oolin iyo weliba ognahay shaqaalaha xuquuq fara badan ka maqan iyo marka duurada la gaado oo kale eh, oo runtii intooda fara badan qaba helaynin waxyaabaas helaynin marka arrimahaas dhan anagoo arkayaan qaabkee u suurtageli kartaa in amarkaas baraan ministerka soo baxay sidaas ha loo fuliyo taas su-aasheeda koowaad waaye waxaa kaloo rabaa inaan weydiiyo waxaan la soconaa shaqaalaha sanadkii tegay in oo mushaaraad fara badan ay ka maqnaayeen ilaa haddan runtii bishii hore dhan shil laga dhahay oo janaayo iyo febraayo runtii loogu bilaabay marka shaqaalaha mushaarkaas ka maqan iyo xuquuqaadka ay leeyihiin qaabkay xukuumadda cusub rabtaa inay u maareen waa mahadsantaha cumar cabdisalaan labada su-aal waa la fahmay ra-isul wasaare ku-xigeen soo dhawo eh, saalax oo jooga holand iyo yuusuf maxamed siyaad oo norway jooga labaduba waxa ay si kooban u cabireen dareenka dadka soomaaliyeed ee ku aadan xagga abaaraha haddaad si kooban ugu wada jawaabto saalax oo holand jooga iyo yuusuf oo norway naga soo laca Eh, بسم الله الرحمن الرحيم صالح iyo يوسف waa mahadsan yihiin Eh, waa maxay sababta abaarahan soo noqnoqdaan ay u dhacayaan Eh, abaaruhu sidoodaba laba dhinacba waa laga istaagi karaa soo noqnoqonaya ama abaaraha eh, jira ee dalka ku dhufta mar walba waa marka koowaadee eh, markaad culimadeena dhegaysato ee ay na wacdiyaan oo diinta ka warramaano waxay dooda culimadu tahay in dadku ilaahay u noqdaan oo ay ilaahay ka baqdaan iscafiyaan qof waliba qofka kale nabadgeliyo ummad muslimahoo ilaahay ku kalsoon la noqdo taasna waxay dhalaysaa in ilaahayna inoo naxariisto waa mar waa taasi waa dhinaca diiniga ah ee weyn dhinaca kale markaan ka istaagno abaarahan soo noqnoqonaya ee wadamo badan ka dhaca roobkii oo yaraanaya waxaa sabab u ah bikhowga cimilada adduunka ku sii siyaadaya ama waxay yidhahdaan climate change iyo iyo kulaylka cimilada adduunka kululaanaysa roobkii baa yaraanaya dhinac ahaan warshadaha waaweyn oo dunida horu martay qiiqa ay sii daynayaan ay cimilada ku sii daynayaan oo roobkii saameyn ku yeelanaysa oo haddii xataa roob la helo roob asiira uu da-ayo waa mid talabaad waxa weeye xasuuqa deegaankii lagu hayo oo siduu walaalkay sheegay dhirtii oo la jarayo oo dhuxul loo bedelayo dabadeedna haddaanay dhir jirin roobdi imaayo deegaankii oo tacadi loo geysanayo marka waa inaynu ka wada hortagnaa oo dhinaca biniaadmiga abaaruhu dood badan baa jirta oo ah waa manmade yani qof samee weeye qofkuna wuxuu u samaynayaa bii'addii buu ku tacadiyayaa dhirtii baa la jarayaa biy biyihii lama kaydsanayo oo markaa ay xataa roobdo marka waxyaabaha dhinaca dadka ku saabsan in lagu dadaalo qiiqan iyo dhiisashan iyo shidaalkan lasoo dhoofinaya qaaliga ee la shidayo laga hortago dunidu maanta taa si loo yareeyo waxay ujeedaa wax la yidhaahdo renewable energy ama tamarta la cusboonaysiin karo oo in qoraxda khayraadka aynu leenahay laga faaidaysto light laga dhaliyo laga faa'iideeyo dabaysha oo light laga dhaliyo marka waa wax ballaaran abaaraha sababaha keena iyo sida looga hortegi karaa waana sababta aynu hadda wasaaradda gaarkaa u samaynay masiibooyinkan iyo abaarahan soo noqnoqonaya in la odoroso la derso dunida iyadoo lala kaashanayo dabeedna xuluul midho dhal ah oo macquul ah la keeno oo lagaga hortegi karayo
waxaa ku xigay axmed oo wasiir naga soo baxay wuxuu yidhi dikratada lasoo saaray ma shaqaalaha xafiisyada ka shaqeeya keliya ay ku kooban tahay mise madaxda dowladda laftarkeeda ay saameynaysa madaxda dowladdu waa halka ay ka bilaabantayba subax kasta aniga iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xogayaha joogtada iyo waxaanu shirnaa sideedda oo go-an oo aanu shaqada ka hor baan soo galnaa habeenkii ilaa saqda bixina ayaanu shaqaynaa ra-iisul wasaaruhu saddexda afarta ayuu subaxyada qaar seexdaa toddobadiyo barkana waa jooga madaxweynuhu la mid madaxda wasaaradahana saas oo kale ayaa waajib ay u tahay in shaqada ay dhowraan kasoo qaad golaha wasiirada sagaal ku bilaabmaa sagaalkoo go-an waa in qof waliba joogaa oo uu shirka bilaabmaa marka waa sunno cusub oo lagu derdergelinayo shaqada iyadoo la dhowraayo sidaan markii horeba ku bilaabay xuquuqda shaqaalaha tamartu haba yaraato laakiin dadaalkuna waa badan yahay goobaha lagu shaqeeyo agabka xuquuqda qofka shaqaalihii leeyahay waxyaabahaasoo dham waa waxaynu ka wada shaqaynayno haddii aanad iman oo aanad soo shaqo imanin oo aynaan maskaxda isu geynin oo maskaxda toojinin sideebaa dabadeedna loo heli karaa dayactirka goldololooyinka kale ee jira marka waa in shaqaale iyo iyo iyo madaxba aynu goob meel uga soo wada jeednaa in aynu wada shaqayno
sida axmed wuxuu ku weydiiyey fursadaha shaqo ee dalka gudihiisa laga helo ma sidii horean ku socon doonaa oo tixgelinta ay yeelanayaan dadka baasboorada ajanabiga ah wata mise qofka aan gudaha wax ku bartay ee joogaa iyo kan dibadda ka yimid fursadaha wax u sugnaan doona fursadaha sidaan ku bilaabay cadaalad iyo sinaan baa loogu siman yahay dadka waddanka gudihiisuna waa muwaadiniin xaq ku leh oo usoo joogay dadka dibadda wax kusoo bartayna de waa muwaadiniin dalkoodii kusoo noqday oo aqoontii iyo khibraddii lahaayeen lasoo noqday labaduba waa u tartamayaan waa u siman yihiin haddaad iminka shaqaalaha dowladda oo shan kun iyo dheeraad ah eegto ama qiimayso waxaa laga yaabaa inay aada u tiro yar tahay boqoleyda ama percentageka intaad shaqaale ajanabiya ka mid marka waxaan ugu qabaa in shaqaalaha dalka gudihiisa ay ka badan yihiin mar walba shaqaalaha ajanabiga ka yimaada wadanka dibadiisa wax kusoo barta yani yaanan ajanabi odhan cumar cabdisalaan isla muqsinaga sabaa wuxuu ku weydiiyey saacadaha shaqada la rabo in la shaqeeyo iyo duruufaha xagga shaqada ee xafiisyada dowladda ka jira xukuumaddu masale jaangoosha tusaale ahaan waxaa jira wasaarado shaqaalo badan ay ku qoran yihiin haddana shaqaaluhu aysan xafiisyo lahayn
xafiisyo ku filan oo waaweyn way jiraan wasaaradaha badankooda laakiin wasaaradaha qaar ayaa duruufo xagga amnigi ay jiri kartaa haddii lays yidhahdaha lagu shaqeeyo waa waxyaabaha laga shaqeynayo amnigu muhiimadda koowaad ayuu leeyahay in laga shaqeeyo amniga goobaha shaqada la sugo mar dhowna la helo xafiisyo ku filan iyo goobo ay shaqaaluhu shaqadooda ka gudan karaan marka shaqada iyo shaqaalaha iyo goobaha shaqo iyo xuquuqda shaqaaluhu waa wax wada socda oo isku mid aynu ka shaqaynayno horumarinayno intii aynu ka qaban eh, karno waxna ka qabanayno haddii ilaahay ah isla cumar wuxuu ku weydiiyey waxaa jiray mushaaraad ka maqnaa shaqaalaha dowladda oo sanadkii hore ka yimid labada kun lix iyo toban idinku waxaad bixisaan oo keliya janaay iyo febraayo xuquuqdii shaqaalaha ka maqnayd ee sanadkii hore ka timid ma la helayaa mise waxaan ku socon doonaa un halka hadda laga bilaabo Eh, waxay la tahay marka hore aan eh, siyaasadda dowladdu waa in lagu bilaaba january waa la bixiyey february ha marchna hadda waa la bixinayaa abriil baa soo dhow oo iyadana la bixin doonaa Eh, bal horta aan ku xisaabtanno in hadda xuquuqdii jirtay la bixiyo warbixintaa shalay baa sidaan sheegayay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada qubbiisa uu ka jeediyey golaha wasiirada Eh, goluhu iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaaruhu waa ogyihiin Eh, waa wax yaal oo maxaa xuquuqdii ka maqneyd shaqaalaha ee hore ee laga yeelayaa waxaan ku dadaalaynaa hadda inaan mushahar baaqdaa jirin Eh, xuquuqda kale ee la leeyahayna waa wax dowladdu ay diyaar u tahay muwaadinka xuquuqda uu leeyahay in la siiyo iyadoo hadba duruufta dhaqaale ee jirta lagu xisaabtamayo Eh, waa mahadsan tahay dib ayaan ugu laaban doonaa reer zaar kuxeen dadka fursadaha si aan u siino qofka qadka ku jira ayaan jeclaa halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والسلام يا ولا hadna walaalmaa cayaalkaa joogto
ومحمد في حمد النبي وبجران جنبا والسلام يا رجل وكاد كحزين وانت عبد الصومالية ولاك رابي ومقدسه horta waa maadsantihiin in dowladda cusub iyo isbedelka ay la timid iyo waa horta waa salaamayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo dhammaan Eh, adoo kor u qaadaya su-aasha aada cabaar fadlan ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaan rabaa inaan weydiiyo hadda waxay shaqaynayaan muddo afar bilooda een, shaqaalaha dowladda waxaan ognahay in ay ka maqan tahay een, lacago ee, dowladdii hore ah.
si aad ka hadlayso lacagaha ka maqan shaqaalaha dowladda wasaare ku-xigeenka hadda ayuu ka hadlay waa mahadsan tahay qofka kaa dambeeya fadlan fursad sii qofka kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam waraxmatullah walaalmaa cayaalkaa joogto
walaal laa joogaa dalka maraykanka magacaagu waa shariif shariif mareykankaa joogtaa soo dhowo shariif eh, ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxaa weydiinaysaa
aad baan u salaamayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo bahda telefishinka qaranka Eh, dalka maraykanka ayaan ku noolahay aad ayaan ula socdaa xaaladda soomaaliya mar kastana waxaan eh, fiirshaa eh, niyuusyada iyo waxay qorayaan iyo meel kasta oo wax kasta oo ka dhaca dalka soomaaliya Eh, aad baan uga naxaa markaan arko eh, qofba ama muqdisho lagu dilay ama maaragtay eh, waxbaa lagu qarxiyey Eh, su-aashaydu waxay tahay Eh, seebaa looga dhigi karaa magaalada muqdisho nabad maxaase idinka hortaagan inaad magaalada muqdisho nabad ka dhigtaan xaaladda wadnahay naga qabatay aad baan uga naxsannahay mar kasta subax kasta waa beriyo mar kastoo aad maaragtay wax aad fiirisid website
shariif aada u mahadsantahay su-aasha aada waxay qusaysaa faahfaahin ku saabsan amni in laga dhigo soomaaliya oo ay muqdisho ugu horeyso waa mahadsan tahay qof kale ayaan raacanayaa si wasaare ku-xigeenku hal mar ugu jawaabo qofka qadka ku jira halo asalaamu calaykum عليه السلام ورحمة الله waana magaca cayaalkaa joogto
عبد الله أحمد بالليرة شوف الآن بنشوفه cabdulaahi axmed magaalade
كسماية ismaayo soo dhowo cabdulaahi axmed ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxaa weydiinaysaa هاي وسلامي رئيس الوزراء أذكر ما سلامي بها تي في قرن كات بعد سلامي وحن ربينا إنه waxaan rabaa inaan ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka weydiiyo horta waxaa la yidhi talaxumo horta laguma sanaadaa la yidhi marka dawladdu hadda hadday dawladayna tahay waxaan jeclaan lahayna mar kasta sideeda sidii ra-isul wasaar ku-xigeenku noo soo horfariistay in inayno inoo soo horfariistaan oo taladanada iyo araanada waxa annaga hadduu alla ku roon yahay naga guuxayo oo meelaan ku gudbin allah nafta inay naga aruuriyaan waa jeclaan lahay
hadda ra-isul wasaare ku-xigeenku stuudiyaha u joogo wa su-aashaada cabaar marka mahadsan yahay wuu ku mahadsan yahay marka su-aashayda xigtaan aan abaarayo waxa weeye een, waa tii hore aan ku bilaabay talaxumo laguma sanaad aan ku bilaabay haddii abaartii oo hadduu alla ku royin daba dheeraatay ee, muxuu ahay dadkii hadda lala tacaalaya dhaqaalaha guda iyo dibadda laga keenayo yani abaartii la isugu tegay haddana roob baa imaanayo oo talaxumada aan sheegayo waayo labada wiil baa fatahaya hadduu alla ku royin buurihii waxa ay soo rogeen oo biyo ah oo aan laga faa'iidaysanayn baa soo fatahaya ra-iisul ra-iisul wasaaraha maxaa dawladiisii kaga qorshaysan sidii maaragtani bakayle waxaa la yidhi een, muxuu ahay ah kuu fahmay cabdullaahi aad baa u mahadsan tahay qofka kale ee kaa dambeeya fursadtii rumar ee kusoo gudbin doonaa ra-iisul wasaare ku-xigeen hallo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته maxaa halkaa joogto walaal
ولا محمد عيسى عبد الله اللي راسا وحن جوا مريتنك maxamed soo dhow ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxaa weydiinaysaa
والله وين ود السلام يا رئيس الوزراء أنا وان سلام يا أديك أنا وان سلام يا ضمان ما حضرنا وان سلام يا شرفت له لو السؤال أي عن قضاء سؤال و متكساسا أمنية oo yani mataqaanaa dilal qorshaysan hubiyaal qorshaysan ama madaxda lagu soo tuuro ama shacabka lagu yani mataqaanaa lagu dhibaateeyo yani hay-adda ama sirdoonka ama hay-adda ammaanka yani maxay macnaha mataqaanaa hubiyaashaas qorshaysan iyo dilalkaas qorshaysan maxay ilaa hadda xal ugu heli laayihiin
su-aasha kale
su-aasha kalena waxay tahay dawladda hadda cusub horta dawlad fiican oo maasha allah oo shaqaalaha xuquuq siinaysa oo shaqadii tixgelinaysa oo dardargelinaysa oo nalaam cusub iyo anshax cusub iyo waqti iyo hufnaan iyo horusocod leh waayo maxay tahay caqabada taagan ee ilaa hadda isku xiri la dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waayo dhaqaalaha muqdisho ka soo baxa inuu shaqaalihii kaafi eh, shaqaalihii xuquuqdooda bixiyo dawladda xuquuqdeeda bixiyo maxamed ciise caqabada ku saabsan qaybsiga dhaqaalaha dalka dowladda iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah
Ah, redar waxaan soo dhawow su-aalo badan baa meesha ku yaala maxamed ciise waa ugu dambeeyey maraykanku jooga cabdullaahi kuxi oo kismaayo naga soo baxay iyo shariif oo maraykanka jooga shariif wuxuu yidhi qorshaha amniga ee dowladda muxuu yahay
waxaan rabay inaan fursaddan uga faa'iidaysto saddex eh, qaybood oo ah muhiimadda koowaad ee tobankaa dhidib ee aan soo sheegay ee ah qorshaha barnaamijka dowladda aan halkan kaga hadlo kama wada hadli karno tii markii ugu horeysa waxaan ka hadlanay abaaraha qaybta labaad ee aan maanta ugu talagalay waxa weeye arrimaha amniga Eh, sidaynu wada ognahay marka ugu horeysa yoolka ama ha- ha- halkudhega ay ka duuleyso dowladdu waxa weeye nololi ma jirto haddaan nabadi jirin haddaan amni jirin amnigi waa laba qaybood amnu lqowmi ama ama national security oo amnigii qaranka ah iyo human security amnigii qofka qoomiyad ahaan ummad ahaan dal ahaan waxaynu u baahan nahay amni inagu filan oo nabadgelyo ah oo qofku uu nabadgelyo helo dalku nabadgelyo ku noolaado nabadgelyo ku jiro Een, qofku maanta markuu soo tooso uu si nabada shaqadii u tegi karo caruurtiisii si nabada iskuulkii ugu diri karo ee, si nabada ugu soo rawiixi karaa U- ee, marka taa laga hadlayo maxay tahay ku talagalka dowladdu maxay tahay ku talagalka xukuumaddu waxaanu diyaarinay muddadaas kooban qorshaha amniga qaranka oo ay xukuumaddu soo bandhigtay Ee, waxaa kaloo aanu diyaarinay qorshaha amniga caasimadda muqdisho oo aanu u bixinay xasilinta ma- caasimadda muqdisho oo lagu talaga- ku talagalkeedunu yahay in magaalada lagu xasiliyo muqdisho oo caasimadii ah qorshaha amniga qaranka maamul goboleedyada waa kasoo qayb galeen waa la isla qaatay Ee, maamul goboleed kasta dowladaha mimbarka ka ah ee xubnaha ka ah dowladda federaalku ee guddi amni bay samayn doonaan oo si dowladda dhexe ilaa heer maamul goboleed loogu hirgeliyo Ee, si amniga loo taabageliyo madaxweynuhu iyo xukuumaddu golaha wasiiradu waxa ay dhiig cusub ku shubeen hay-adaha amniga waad ogtahoo taliyayaal cusub oo dardartooda leh ee, taliyaha nabad sugidda ee, taliyaha ciidanka qaranka taliyaha booliska iyo taliyaha ee, asluubta ayaa la magacaabay iyo abaanduliyayaal qaarkood la shaqayn doona ujeedadeedu waxa weeye in la fuliyo barnaamijka amniga qaranka barnaamijka xasilinta caasimadda muqdisho oo la helo nabad lagu noolaan karayo waxaa qayb weyn ka ah dadweynaha iyo shacbiga soomaaliyeed oo iyaguna ay tahay inay amniga ka qayb qaataan Ee, taa ilaa hadda waxaan ugu mahad celinayaa ee, maalin dhoweyd oo ay isku dayeen qolyahan nabadiidka ah inay hoobiyo soo tuuraan shacbigu waa la dagaalameen ee, labadii qof iyagoo dagaalka ku jira halkii lagu dilay waa la qabtay arrimaha noocaasi waa waxyaabaha amniga haddii jaarku soo sheego ee, shacbigu soo sheego qofka xun ee nagu dhex jira oo iraa ninkani nabadayadu duulaan ku yahay ama gabadhan Ee, oo dowladdii iyo shicibkii la wada shaqeeyo ee, amnigii waxbaa laga qaban karaa aynu u fahanno amniga inaanu u xil saarnayn oo keliya wasiirka amnigu ama wasiirka taliyaha nabad sugidu ee ay tahay mas-uuliyad wadareed oo shicib iyo dawlad iyo qof walba ina wada saaran markaasaa amni la gaari karaa waayo nabadgelyadu qofkii ka bilaabantaa jaarkaaga inaad nabadgeliso adigu dadka nabad aad kula nooshahay dabadeedna ciddii nabadaada duulaan ku ahna aada iska qabato oo aada soo warbixin ka keento soo ribord garayso markaasaynu gaari karnaa nabad loo dhan yahay iyo amni loo dhan yahay ku talagalka dawladdu iyo xukuumadduna taa weeye
waayahay isla amniga maxamed ciise oo maraykanka jooga wuxuu raacsaday waxyaabaha qorshaysan ee dhaca oo tusaale ahaan dawladda qorshaysan ha noqoto oowiyaasha qorshaysan soo tuuraayo ama weerarada kale arbushaada ay qorshaysani in la qaado xukuumadda maxaa si looga hortago ay qaadi doonta
marka ugu horeysa waxaan ku dadaalaynaa hay-adaha amniguna ay ka shaqaynayaan in la helo xog iyo warbixin ku filan oo dadka waxaan samaynayaa maxay yihiin yaa ku kacaya dilalkan qorshaysan ilaa hadda intaanu ognahay inta badan waa waxyaabo qolyaha nabadiidka iyo argagixisada al-shabaab ay ku lug leeyihiin xogaha aanu hayno waxa weeye in la dabagalo cid kasta oo falalkaasi ku talagelkooda iyo iyo qorshayntoodaba ka shaqaynaysa oo godkooda loogu galo taa weeye kahortaga aanu aanu samaynaynaa waxyaabo badan halkan kama sheegi karo oo waxa weeyaan laakiin xog ku filan baa la hayaa intii dadaalkeena ahna waanu ka hortegaynaa laakiin mar kasta waxaan leeyahay waa in shicib iyo dawlad iyo la wada shaqeeya oo dadkuna qayb ka qaataan muhiima in ay ka hortagaan oo ay soo sheegaan cidda nabadgelyadooda duulaanka ku ah maxamed ciisada maraykanka asal wuxuu ku weydiiyey su-aal ku saabsan waxaa jirtay caqabad ah dowladda dhexe ee dowlad goboleedyada dhaqaalaha inaysan wadaagan tusaale ahaan si loo maareeyo dhaqaalaha dalka oo shaqaalaha dowladda ha noqoto ciidamada ha noqoto inay muhiim tahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe dhaqaalaha wadaagaan caqabada ka jirtaa in la wadaaga dhaqaalaha oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada maxay tahay muddadan afarta sannadooda waxyaabaha ugu waaweyn ee kutalakaga dowladda ahi waa inaanu ka shaqayno waxaa la yidhaha resource sharing afka qalaad dastuurka dib loogu noqdo la wadaago khayraadka maxay dowladda dhexe xaq u leedahay maxay dowlad goboleedku xaq u leedahay khayraadkaasi waxay noqon karaan khayraadka kalluumaysiga khayraadka shidaalka iyo macdanta iyo tamarta khayraadka kale biyaha khayraadka kala duwan ee dalkeenu waa dad khayraad ballaaran leh oo kala duwan oo xoolihii beerihii kalluunkii macdantii saliiddii caydhinayd ama shidaalkii waxaasoo dhan leh haddaba si loo horumariyo kaabayaasha dhaqaale waaweyn ee wadooyinka dekedaha eerboodada waxaasoo dhan kamid yihiin loo horumariyo sideebaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedku ay u qaybsanaysaa waa dastuurka meelaha lafdhabarta u ah ee wax lagaga noqonayo iminka ee laga shaqaynayo waxaa jira dib u eegis dastuurka lagu samaynayo iyadoo lala tashanayo shacabka soomaaliyeed aqoon-yahanka indheergaradka maamul goboleedada dowladaha gobolka dowladda dhexe oo talo midaysan oo loo dhan yahay la eegayo waa laga heshiin doonaa khayraadka sida loo qaybsanayo cashuurta la qaadayo maxay dowladda dhexe xaq u leedahay cashuur nuceeya inay qaado dowlad goboleedka cashuur nuceeya tahay inay qaado marka waxyaabahaasi waa waxyaabahaynu ka shaqayn doono ee ku talagalka dowladda ah haddii ilaha yidhaha
cabdillaahi axmed oo jubbaland jooga kismaayo waxa uuna weydiiyey su-aal ku saabsan hadda dowladdu waxay ku wajahaysan tahay abaarta iyo sidii loogu gurman lahaa roob baa imaan doona webiyaa fatahaya maxaa in laga hortago masiibadaa soo socota ay hadday daalad yimaadaan dowladda qorshe uga degan waa tii aan markii hore ku daray sababta loo magacaabay wasaaradda gargaarka iyo kahortag maareynta masiibooyinku waxa weeye in ay la timaado qorshe ah iyadoo la shaqaynaysa wasaaradda biyaha iyo iyo korontada ama tamarta wasaaradda beeraha in biyahan inta ay webiyadii fatahaan ina dhaafaya la qabto biyo xidheenna la sameeyo waraabka beeraha aada loo xoojiyo si dalaga iyo wax soo saarku ay u kordhaan oo raashin ku filanna aynu helno raashin kaydana la helo carafka xoolaha oo kayda la helo biyo inagu filan si aan biyo la-aani u dhicin la helo waxyaabahaas waa ku talagalka dowladda ee wasaaraddaana gaar loogu yeehay lakiin wasaaradaha kale iyo dowladduna ay ka wada shaqaynayaan
tiirarka dowladdan muhiimku ah waxaa kamid a la dagaalanka musuq maasuqa maxaa si musuq maasuqa loola dagaalamo xukuumadda ka go-an tallaab ahaan inay qaado
waa qaybta saddexaad ee aan rabay inaan kaga hadlo musuq maasuqa marka ugu horeysa waa wax laga xumaado in soomaaliya ay ahaato dalka ugu hooseeya mama dalka boqol toddobaatan iyo lix ee musuq maasuqa waxa la yidhaha cabirka heerarka musuq maasuqa ama corruption index waxaynu kaga jirnaa boqol iyo toddobaatan iyo lix dalka ugu hooseeya ayaynu nahay waa in marka ugu horeysa aynu heegan u galnaa in aynu la dagaalano musuq maasuqa heer kasta oo uu yahay dowladda ku talagalkeeda ugu weyn iyo ujeedooyinka ay leedahay waa in la cirib tiro musuq maasuqa la dirso maxaa keena musuq maasuqin maxaa keenaya maxay tahay duruufaha kalifaya in qofka musuq maasuqu maxaa dhaqanka noocana sababaya aad baanu uga howlgalnay waxaa la dhar diiri gelinayaa hay-adaha la dagaalanka musuq maasuqa xeerka musuq maasuqa oo isagana qabyatir dambe lagu samayn doono commissionka la dagaalanka musuq maasuqa oo la abuuri doono ilaa hadda wax badan baanu ka qabanay bil kasta waxaanu imika xaraynay oo ay dowladdu qabatay hal milyan oo dollar iyo dheeraad la lunsan jiray waxaa la bilaabay barnaamij isla xisaabtan ah waa aragteen ilaha dakhliga oo ay ra-iisul wasaaraha wasiirada ay khusayso kulli kormeerayaan marka in dakhliga la kordhiyo iyadoo aan cashuurta la kordhinahayn in lala xisaabtamo dadka in la cirib tiro musuq maasuqa meel fiican bay hawshaasi maraysaa waxaanuna ku dadaalaynaa in sumcaddeena iyo magaceena aynu soo celino oo aanaan noqonin dalka boqol iyo toddobaatan iyo lixaad ee xagga musuq maasuqi kaga jira ama corruption index laakiin aan noqono dalka koowaad ee ugu nadiifsan dad muslimaynu nahay akhlaaqiyaad iyo hidasami iyo dhaqan suuban leh waxyaabaha keenayana la dirso oo la cirib tiro waa waa yoolalka xukuumadda weeyaan aad baa umahadsan tahay mareer ku-xigeen marka waa ka mahadcelineynaa sida dadka soomaaliyeed usoo horfadhiisatay waktigaaga ugu hortay u dhegeysatay uguna jawaabtay waxaan umahadcelinayaa sidoo kale dhegeystayaasha iyo daawadayaasha naga soo wacay meelaha kala duwan ee barnaamijka nala qayb galay kuwa isku howlay ee waktiga nasiibka aan u saamixina sidoo kale waa ay mahadsan yihiin gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay adoo soo koobaya ra-iisul wasaare ku-xigeen ugu dambeyn maxaa dadka u jeedin lahayd maanta dhan adaa tale laguu soo jeedinaya adaa su-aal lagu weydiinaya
dadka shacweynaha soomaaliyeed dhegeystayaasha sharafta leh waxaan usoo jeedinayaa soomaaliya way tanaaday waa ogtihiin madaxweyne farmaajo waxaa lagu doortay rabitaanka iyo iraadada shacbiga soomaaliyeed oo ay ka wakiil yihiin golaha shacabku xukuumad buu soo dhisay xukuumadda oo rag iyo dumar iyo haween iyo dhallinyaraba leh barnaamij bay la yimaadeen barnaamijka aynu ka wada shaqayno fursad aynu xukuumadda siino mucaarid iyo aynu iska dayno in la qujaqujeeyo iyo khilaaf innaga dhexdeenna ah haddii aanay shacbiweynuhu la shaqaynin dowladda farifool ma dhaqdo dowladda waxba qaban kari mayso waa inaynu fahanaa in dowladdu dadka tahay dadkuna dowladda yahay muddo afar sano ayaa madaxweynaha la siiyey xukuumadda iyo madaxweynuhu insha allahu waxaanu ku dadaalaynaa wada shaqayntaa fiican ee madaxweynuhu horseedka inoogu yahay in aynu taabogelino si barnaamijkaasi inoogu hirgalo waxaan shacweynaha soomaaliyeed usoo jeedinayaa aynu ka wada qaadano dibudhiska dalkeena iyo inaan cid sugin inagoo aynu isku tashanno inagoo aynu walaaltinimadii soomaaliyeed soomaalidii lixdankii iyo ka hor soomaalidii dhexe soomaalida maanta kulli aynu usoo jeedsano inaynu dalkeenna horumarino inaynu amnigeena inagu sugno ee aysan cidi inoo sugin inaynu inagu wax qabsano ee aynaan cid filin inay wax inoo qabato haddii aynu taa heshiis ku wada noqonno waxay la tahay soomaaliya way tanaaday horumar baana gaadhi doonta aad baad umahadsan tahay mudane mahdi maxamed guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayuu ahaa oo marti ku ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka intaan barnaamij kale midaba kulmi doonno toddobaadka soo socda dhammaantay oda isku duuban dhegeystayaal daawadayaal waxaanu idin leenahay nabadgelyo